بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله آه، mas-uuliyiinta kala gedisan ee isugu jira heer qaran heer gobol iyo heer degmo ururada bulshada ee dhammaantood ah beelweynta muddulood hay-adaha kala guddisan ee regionalka ee dhammaantiin kuwa xilka hadda haya iyo kuwa hore u hayay dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaa sharaf ii ah maantay beelweynta muddulood inaan kala soo qayb galo munaasabaddan dib u heshiisiinta iyo isudumidda ummadda ah oo runtii aan ognahay dadaalka dheer oo loo soo galay anigoo jecel inaan halkan ammaan uga soo jeediyo walaalayaashii walaalihii tabliiqinayay yacnii gogashan suuragalnimadeeda cid walba la hoos fadhiistay cid walba ku qanciyey kana dhaadhiciyey gogasha oo bilowgeedii dadka qaar ay shaki iyo wax ka qabeen inay shaki lahayn oo dan caam ah oo ummadeed ay tahay ku qanciyey kuwaas ayaan rabaa inaan uga mahad celiyo Eh, mahad ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay u sugnaatay Eh, bacdallah runtii waxaan dhihi karnaa wax kasta oo wanaagsan oo ilaahay ka raalli yahay oo aan laga daalin sidaan ayaa loogu guulaystaa marka cid kasta oo wanaag ka shaqaynaysa waa tusaale ay ku dayan karto maantay dadaalkii ay galeen shakhsiyaadkii walaalaha ahaa oo arrintan in muddaa ka soo shaqaynayay miraheedii waa muuqdaa waxaana rajaynayaa eh, sida kulankan iyo maxabbadan iyo midnimada hadda muuqata ay u bilaabatay inay u noqoto mid sii socota oo loo ayo biidni illaahi alkariim Eh, walaalayaal waxaan garan karaa eh, munaasabaddan ballaaran ee mas-uuliyiinta ballaaran ay isugu yimaadeen inaanan kelmad dheer ku lahayn ayaan garan karaa balse waxaan rabaa wixii ay ila tahay oo kooban inaan halkan ka soo jeediyo Eh, arrintan waxaan u arkaa inay tahay fursad eh, ummaddu maantay ay ku dardaarmi karto oo ay eh, ku ballami karto Eh, waxaan rabaa midhaha ka soo baxa inay noqdaan kuwa aan si fudud loo beerdarayn oo aan la sii dayn Eh, waxaan rabaa in ay noqoto mid ay ka dhalato masaalix umadeed oo loo aayo oo bulshadu ay wada ilaashato bulshada eh, halkan isugu timid maanta bulsho weynta muddulood waxaan ognahay eh, kala daadad walba oo dhinac kasta ah inuu jiro hadday ahaan lahayd xagga horumarka iyo hadday ahaan lahayd xagga siyaasadda intaba iyadoo isxambaarsan ayay gogoshaan aan rajaynaynaa inay noqoto mid meel kasta oo dabcan lagu dhuujiyo biidni illaah Eh, um- ummadu wax walaalayaal eh, sida aan wada ognahay ummadu waxay u- waxay ku horumartaa eh, talo midaysan ayay ku horumartaa waxay ku horumartaa mabaadi lama taabtaana oo ay wada ilaashato inay leedahay marka laga shaqaynayo siyaasad eh, siyaasaddu maalinba midabay leedahay maalinba siday u taallaa eh, siyaasadaha waxa si waxay waxay la macno tahay amay u qaab eg tahay sida caqliga bani aadamka uu u kala duwan yahay ayay ar- ayay siyaasadduna u kala duwanaataa marka waxaan u baahannahay eh, eh, yani masaalix dhaqan dhaqaale oo bulshadaanu ay leedahay oo aan marna raacin isbebeddelka siyaasadeed aan marna raacin qof kasta oo siyaasi ah oo ama beeshaan ka dhashay ama soomaali ahna ou og yahay oo uu nagu dhowro inay jirto ayaa lagama maarmaana waxaan aaminsanahay biidni illaahi alkariim wax badan oo hadda naga dabcan inay noo toosayaan waxa naga xumaadana ay yaraan doonaan haddii aan arrintaas aan la nimaado marka walaalaha dadaalka dheeraadka ah sameeyey ee gogashaan suuro geliyey aanna ognahay culeysyada ay kala kulmeen ha ku qancaan hadafkii ay lahaayeen inuu maantay u suuro galay waxaa kaloo aan rabaa sida ay u qabteen hawshaas ayagoon masaalix shaksi shaksi ah ka lahayn inay sideeda u hoggaamiyaan ayagoo kaashanaya mas-uuliyiinta kala gidisan ee beelweynta hadday ahaan lahaayeen kuwa culimmada ah hadday ahaan oo oo hoggaanka culimmada ah aqoon-yahanka kale hoggaankooda hoggaanka dhaqanka hoggaanka siyaasiyiinta hadda xilka haya iyo kuwa xilka ka degay sida aan ognahay xilku waa meerto waa isu dhiib laakiin waa inay jirto kan xilka haaya iyo kan xilka ka degay iyo kan qaba doona wax ay wada dhowraan oo beeshaanu ay leedahay waa inay jiraan walaalayaal waxaan aaminsanahay haddii arrintaas sida aan u tilmaamayo dad iga fahmi og oo iiga sii fara dhuudhuuban ayaa jira haddii sidaas loo daraasadeeyo sidaasna loo dhaqangeliyo inaan gaari doonno hadafka iyo waxa beeshaanu ay mudan tahay oo ay gaydo mararka qaarkood walaalayaal mararka qaarkood waxaa dhaca ama soo dhici jiray waxyaabo ee tala xumo ama tala la-aan ku yimid oo runtii aan u qalmin ummaddan ee marka ee waa uga mahad celinayaa walaalaha soomaaliyeed ee beelweyntan ka dhashay ee arrintaas dareemay ee dadaalka dheeraada u galay waxaa kaloon sidoo kale u mahad celinayaa walaalaha kale ee markii arrinta loo soo bandhigay ee soo dhoweeyey kaalinta muuqatana ka qaatay oo ay kow kay tahay ganacsatada soomaaliyeed ee beelweyntan ka soo jeeda ee runtii ma qabsoomi karo isu imaatin ama shir noocan oo kale ah oo aan dhinac dhinaca dhaqaalaha iyo dhinac walbaba aan laga kaabaynin waxaan rabaa halkan inaan mahad uga soo jeediyo oo mahad celin uga soo jeediyo khaliif cabdulqaadir macalin nuur maxamed siyaad oo aad og tihiin tabliiqintii ay wadeen tiimkaas mid kale oo oo culimonimo inuu kusii dul dul waday isla markaas ay muuqato doorka shariifka ah oo uu ka istaahilo beeshan oo noo suuro geliyey mawlacan iyo majliskan wanaagsan ee ee muxtarimka ah runtii ee inaan maanta isugu nimaado noo suuro geliyey mar walbana kaalintiisu ay muuqato ayaan rabaa inaan halkaa uga mahad celiyo walaalayaal ma rabo inaan warka ku dheeraado mas-uuliyiin badan oo iga mudan ayaa iiga dambeeya balse waxaan rabaa kelmaadkaygan inay inay wax oon mataqaanaa laga qaato ay jiraan taasoo aan rabaa inaan mar kale ku celiyo masaalixda ummadda waa inaan gaarno haddii rabbi idmo si si loo xaqiijiyo masaalixda ummadda mabaadi la wada dhowro oo ummaddaanu leedahay oo danaha ummaddan lagu horumariyo hadday ahaan lahayd danaha reer miyiga iyo danaha dadka tabaaleysan ee danyarta ah ee beelweyntan ka soo jeeda masaalix lagu dhowro oo cid walboo nagamiduhu ou dhowrto oo oo siyaasigu dhowro oo culimmadu dhowrto oo dhaqanku dhowro oo qayb kastoo bulshadu ka midahu ay dhowraan ayaan isleeyahay waa ka dhiman yahay halkaas marka waxaan rabaa inaan intaa ku koobo wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu
waa mahadsan yahay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar finish cumar finish kadib waxaan rabaa inaan u yeero